aan fasax xeraceedana la ogyahay ka soo qaadanay gurigiisa u soconin ee aan ciidan dawladeed aan ka tirsanayn ee qori degmada dharkeynley kula dhex lugaynaayo ee raba inuu ummadda ku dhibaateeyana waxaan u sheegaynaa inaan laga yeelaynin sharcigana la horkeeni doono hadduu ilaah yidhaahdo aanan maxaa la yidhaahdaa loogu dul qaadanaynin bulshadaas degmada dharkeynley nabaddeeda horumarkeeda guryaha ay dhisanayaan iyo maxaa la yidhahdaa ganacsigooda inuu wax aqabada uu u keeno qorshaheennu wuxuu yahay dhan walba oo culays aan ka dareenno inaan iska kaashanno hadday amniga tahay hadday nadaafadda tahay hadday dibudhiska tahay qorshaheennuna wuxuu yahay cid kasta oo ammaanka lid ku ah inaan la dirno hadday argixisada tahay hadday mooryaan tahay hadday cid kale tahay qorshaheennu wuxuu yahay in la helo dhammaan gobolka banaadir oo amniga haddii ilaah yidhaahdo
waag saaxiibayaal subax wanaagsan ayaan ahwada ingalanahay waxaad la socotaan barnaamijka falaqiynta radio cadaado oo galab oo subax walba oo khamiis aad ka dhegeyst irahdee waa subax walba aad ka dhegeystaan marka laga reebo subaxnimada jimcada ah markan hadii aada dhankaas iyo dhanka jubbada hoosedaan aadno ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee dhaqdhaqaqyo ka wada deegaano ka tirsan gobolka enbai ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya saakay ilaa iyo xalay waxay dhaqdhaqaqyo ciidan ay ka wadaan deegaanada goofgaduud arahdee buurey iyo arahdee waa tuulooyin ku dhowdhow halkaasi oo shalay dagaalmeesoo dagaal culus ay kula galeen xubno ka tirsan xoogaga al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay deegaankaasi weerar ay ku qaadeen waxaana weerar kasoo baxaya ay sheegayaan in al-shabaab ay muddo kooban ay la wareegeen deegaanadaasi ay kula dagaalameen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada ayaa lagu soo waramayaa iyaga oo wata gaadiidka dagaalka ay saaka dhaqadhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaanada goofgaduud waxaana dadka ku sugan deegaankaasi ay sheegayeen in baqaadin ay ka qabaan in mar kale uu dagaal halkaas ku dhex maro ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xoogaga al-shabaab war lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaasna ay ku deeleen labaatan dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab dhinaca kale al-shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaalkaasi ayaa waxa ay sheegeen ay dileen koob iyo toban ka mid ah askarta dowladda sidoo kalena ay dileen taliyaha ku-xigeenka saldhigga goofgaduud buurey oo lagu magacaabi jiray macalim dhaayo waan idhaahdee wararkii ugu dambeeyey ee saakay naga soo gaaraya deegaankaasi goofgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda oo wata gaadiidka dagaal ay howlgallo ay ka wadaan deegaanada deegaanadaas iyo deegaano ku dhadhow heen gobolka baay waag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaana hawada ingila markaan hadda dhankaas iyo somalilan haddaan aadno dowlad goboleedka somalilan ayaa shuruud ku xiray wadahadalada u dhexeeya soomaaliya somalilan somalilan ayaa ka hadashay wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka wado dib loola bilaabayo iraahdee waa somalilan kuwaasi oo shirar nooco ah iraahdee waa shur hordhaca ah lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka gudoomiyaha guddiga u qaabilsan somalilan wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya aadna ciraahde waa aadan een ismaaciil ayaa araahde waa aadna aadan ismaaciil ayaa sheegtay in madaxweynayaasha soomaaliya araahde waa madaxweynaha soomaaliya uu burburiyey heshiisyadii horey u wada ay u wada galeen een soomaaliya iyo somalilan waxay sheegtay in ay madaxweynaha uu muddo saddex sano ah wadahadalkiisa socday ay soo bilowdeen madaxdii ka horreysay uusan dib u fiirin balse hadda uu doonayo inuu dib usoo bilaabo wadahadallada cusub ee soomaaliya somalilan een waxay shuruud adag ku xirtay in dib u bilaabmaan wadahadallada soomaaliya somalilan in dad aaraada waa dadka wakiil ka noqonaya dowladda federaalk ee soomaaliya aysan noqon kuwa dembi horey u galay somalilan uga galay somalilan ay dhahdeen wadahadallada somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa hakad ku jiraan tan iyo sanadkii laba kun toban iyo afarkii cadhahdii waa sanadkii laba kun toban iyo afartii iyada oo dhowr mar ay ku fashilmeen kulamada ee la doonayo in lagu wada hadal siiyo haraahdee waa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan maray ka hadleysay haraahdee waa markaasi guddoomiyaha guddiga u qaabilsan wadahadallada soomaaliya somalilan aadna aadan ismaaciil ayaa hadiladeeda waxaa ka mid ahaa
About 11 o'clock.
hadlo waan soo dhaweynaynaa waa wax meesha yaalla ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa way ka doodaa heshiis bay ka gaadhaa wadahadalladu waxay danu yihiin labada ummad labada dal dadka ku nool dadka reer somaliland iyo dalka ku noo dadka ku nool dalka soomaaliya waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalkan jaarkanahay soomaaliya madaxweyne eh, maxamed farmaajo in qodobadii lagu heshiiyo ee hore oo dhan uu wada buriyey oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxeexyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan markaa wadahadalladii diyaar baa loo yahay ha la ishabeeyo qodobadii hore lagu heshiiyeyna ha la soo bandhigo ha lagu dhawaaqo inay sidoodii u jiraan oo aroorta aan ku soo tooso in airboortkii hargeysa awooddii maamulkii diyaaradaha lagu soo celiyey sidii heshiisyadii hore ee la saxeexay ay ku saxeexnaayeen ee laba madaxweyne oo hore ay saxeexeen saddex madaxweyne mada- laba madaxweyne oo soomaaliya iyo madaxweynihii somalilan ee markaa joogay dadka wada hadlaya waa inay ahaadaan dad matelaya labada ummadood aanay noqonin dad ama godob ka galay oo ama xasuuq lagu haysto oo xasuuq ka qayb galay oo burbur ka qayb galay oo dhibaato ka qayb galay maatadii somalilan ka qayb galay in haddana la yidhaahdo wada hadal baa lala gelayaa shakhsiyaadkaas dee ma suuro gelayso caqliga ma gelayso
waa hagaga dhegeystayaal een, taasina waxay ahayd guddoomiyaha guddiga wadahadallada u qaabilsan somalilan ee iyo dowladda federaalk ee soomaaliya een, aadna aadan ismaaciil oo ka hadleysay wadahadallada markaasi ay la qaadanayaan dowladda federaalk ee soomaaliya shuruud adagna ku xirtay markan haddii aada dhankaas iyo een, guddoomiyaha guddoomiye murtal sheekh cabdiraxmaan guddoomiye baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo safiirka turkiga ah een, oo kawa- ayaa ka wada hadlay doorashada een, la filayo inay ka dhacdo soomaaliya een, sanada laba kun labaatan laba- ilaa laba kun labaatan iyo kowda guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane een, maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa aqbalay safiirka dalka aan walaalaha nahay ee turkiga irade waa metham ilmas een, kulan gaar ah oo ay ku qa- ay wada qaateen ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal arrimaha doorashooyinka dalka iyo qodobo kale guddoomiyaha golaha shacabka ayaa u ma- u mahadceliyey een, dowladda turkiga kaalmada iyo isgarab istaaga shacabka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya safiirka dalka turkiga ee soomaaliya mitham yilzam aarada yilmaz ayaa uga mahad celiyey guddoomiyaha mursal sheekh cabdiraxmaan inuu uu sameeyey alade isagoo sheegay in dowladda turkiga ay mar walba garab taagan tahay ay garab taagnaa doonto dowladda iyo shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa horey waxa uu een, uga wada hadleen arrimaha doorashada soomaaliya xubno badan oo ka tirsan wakiilada beesha caalamka oo jooga soomaaliya dhegeystayaasha een, qiimaha badan oo intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkii een, falaqeynta ee radio cadaado barnaamijku in soo saaray in lana socodsiinayay aniga oo ah een, galad maxamed ibraahim dhanka farsamadan uu ii fadhiyey een, saaxiibkay mahad mare axmed intaa barnaamijka madlacani ku kelmi doono sidaasiyo nabadgelyo een, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
badacoodu xalay fiidkiin ifalaadhaha la ganay wuu iidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo